maamulka gobolka banaadir ayaa xariga ka jaray xafiiska nidaaminta iyo hubinta tayada dhismayaasha gobolkaasi munaasabada xariga loogu jaraya xafiiskan ayaa waxaa kasoo qeyb galay maamulka gobolka banaadir gudoomiyaasha degmooyinka iyo mas-uuliyiin kale agaasimaha guud ee dakhliga gobolka banaadir mudane xasan cabdi ayaa ka warbixiyey muhiimada xafiiskan u leeyahay bulshada waxaan ku faraxsanna maanta inaan halkaan imaano xafiiskan laga furaayo gegada diyaaradaha aadan cadde xafiiskan runtii waxaan muddo ka fikiraynay in halkan la soo gaarsiiyo baahi weyn ayaa loo qabaa guud ahaan magaalada muqdisho gaar ahaan qaybtan elaboorka amba xalani amba guud ahaan elaboorka aadan cadde dhismooyinka ka socdo dadka joogo si adeega loogu soo dhoweeyo adeegan wax badan waxaa ka faa'iidaysanayo magaalada si aad og tihiin magaalada waxaa ka dhaco maxay aheeto guryo dabaqya dhismo tiro badan ayaa ka socdo dhismahaas waxay u baahan yihiin hubin iyo maxay aheeto dadka ka shaqaynayo in la hubiyo la ogaado tayadooda iyo aqoontooda iyo xirfadooda waxay tahay xafiiskan marka wuxuu xaqiijinayaa arrimahaas aan soo sheego o dhan wuxuu xaqiijinayaa injineerada wax dhisaayo tayadooda aqoontooda waxaasoo dhan u hubinayaa si aan u helno guryo macno leh magaalo macno leh oo laysku hanlayn karo walidaalika marka xafiiskan fursad intaa leeg ayuu idiin fidinaya injineerada taa tihiin inagana waxaan rajaynayna gobolka banaadir haddaan nahay xafiiska howlaha guud arrimahan oo dhan waxa loogu fuuday waxay tahay in yacni magaalada ay noqoto magaalo aad magaalo aad yani dhismaheedu
xafiiskan oo lagu hirgeliyay garoonka diyaaradaha aadan cadde ayaa door muhiima ka qaadanaya horumarinta nidaaminta tayada dhismayaasha gobolka banaadir